magacaygu waa cabdiqaadir ibraahim cabdulaahi caydiid oo jooga garoowe shacabka ka mida hadalka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waa mid maanta doorashada ku saabsanaa waxaan u arkaa anigu hadalka ra-isul wasaaruhu shaqadiisa way ahayd inuu yidhaahdo dalka doorasho ka dhacasaa wixii loo doortayna waxaa inay doorasho dalka geliyaan laakiin doorasho wawan maanwafooda caqliyan markaynu eegno waddanka ka dhici mayso maanta waayo xanuun baa jira covid nteen waxaa kaloo jira dalkii oo aan qaybtii xoraysnayn waxaan qabaa in doorashada kale xataa baarlamaanka ah in aysan ka dhici karin maanta oo xanuunadaa jira iyo xoraynla-aantaa iyadoo dowladdu in badan samaysay inay doorasho gasho oo doorasho wanmaamafooda la galo shacabka dib loogu celiyo codkooda inay wax ku doortaan haddana wakhtiga ayaan u saamaxayn maanta waxaan filayaa inaan laga maarmayn in madaxda maanta joogto in wakhtiga loogu daro oo aan la hurayn hadalka ra-iisul wasaarahana waa soo dhaweyna iyadoo haddana dhantu khasbaso in doorashada dib loo dhigo bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah burhaan cabdulaahi aadan axmed jooga magaalada garowe caasimadda dowladda puntland waxaan soo dhoweynayaa hadalkii ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaan kaloo aada ugu mahad celinaya siduu ra-iisul wasaaruhu uga hadlay wakhtigii doorashooyinka inay wakhtigeeda qabsoomayso iyadoo wadanku hadeer uu isagaba jira dee xaalad adag oo xanuunka covid nteen oo adduunka saameeyey waxaan odhan karnaa hadalka ra-iisul wasaaraha aad baan usoo dhaweynayaa doorashadana in wakhtigeeda la qabto waa wax wanaagsan haddii ay xaalad timaado oo wadanku sida hadeer xanuunkan oo kale dee wadamadii la midka ahaa caalamka soomaaliya dee wakhti kordhin baa loo sameeyey waxaan jeclaan lahaa haddii ay suurtagaleyso dowladdaani wax badan bay qabatay haddii ay suurtagal u noqotona in muddo kordhin loo sameeyo maxaa yeele waxqabad muuqda bay samaysay oo dowladii hore aysan samayn xilligii sheekh shariif labiyo toban bilood baa loogu daray xasan sheikh isaga shan bilood baa loogu daray tan markii loo fiiriyo sanad ama laba waxba ma noqonayso waa ka waxqabad badan tahay dowladihii hore markeen aad baan usoo dhaweynaya hadalka ra-iisul wasaaraha runtii aad baan usoo dhaweynaa go-aanka ra-isulwasaaraha jamhuuriyadda soomaliya uu soo jeediyey oo runtii ah dee go-aan mar walba dadka soomaaliya sugayeen laakiin arrintani waxay tusaale cad u tahay in dowladda soomaaliya ka go-an tahay nidaamka doorashada ee dimuqraadiyadda waddankaana qaaday laakiin mar walba waxaa mas-uuliyad ka saaranta dowladda federaalka soomaaliya madaxdeeda oo dhan isku duuban inay ilaaliyaan qaynuunka waddanka taasoo ah in go-aan kastoo la gaarayaa uu saldhigu noqdo marxalad bal ku jiro iyo sidii dalkan uga gudbi lahaa xilliga adag tusaalahaan xilligan lagu soo beegay tusaalahaan political crisis ka jira waddanka kale dad badan oo siyaasiyiin oo dee meelaha ka hadlaya waxaa muhiima in waddanku maadaama uu ku jiro wax loo yaqaan national disaster in mar walba la tixgeliyo go'aamada masiiriga ah ee ay saldhiga u tahay xilligan adag oo adduunyadu ay la daala dhacayso wax la yidhaahdo xanuun coronavirus iyo masiibooyin kale oo dee dabiiciya ay ka mid tahay fatahaadihii ka dhacay dalka iyo meelo badan in muhiimadda la siiyo waxyaabaha hortobinta leh tusaale waxaan dareemaynaa go-aamadan haddeer la sugayo ee ah in dowladda federaalka soomaaliya muddaxileedkeeda dee la cayimo inay sabab u tahay go-aanka rasmiga ka soo bixi doona baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasoo saldhig ay u noqon doonto in waddanka la gaarsiiyo nidaam doorasho oo xora oo xalaala islamarkaana ay mar walba dadka soomaaliya tartan furan ay galaan laakiin waa in la ilaaliyaa wax la yidhaahdo in uusan dalku meel faakiima isku dhicin si taa uusan u dhicin waxaa muhiima marka in mar walba muhiimadda la saaro wax macquula waan ognaa inaan xilligan adag uusan dhacayn wax la election laakiin muhiimaddu waxaa weeye waa in la raacaa qaab dhismeedka hay-adaha kala duwan ee dowladda ay ka mid tahay tusaalahaan guddiga madax banaan doorashada soomaaliya oo runtii ah dee hay-adda sharciga u leh inay cid walba go-aankeeda kama dambaysta ah iyo baarlamaanka soomaaliya oo ah wakiilada shacabka taa weyta aan soo dhaweynayno mar walbana go-aankaasaa noqon doona go-aanka rasmiga ah ee laga taladaato lakiin hadalka ra-isul wasaaruhu runtii dee laba dhanba waa laga eegi karaa dhan waa laga eegi karaa dee niyadsamey bay muujinaysay iyo in dowladda soomaaliyeed runtii ay mar walba diyaar u ahayd inay doorasho qabato laakiin duruufihii iyo waayaha ku gadaaman ay sabab u ahaayeen arrinkan waa laga eegi karaa markaa ra'yigayga markaan ka dhiibto arrintaas number one horta inay ahayd hadal wanaagsan oo xagga maxaan ku rahdaa ra-iisul wasaarahana u wanaagsan shacabka soomaaliyeedna u wanaagsan laakiin marka haddii aan si dhankan laga eego waxaa loo arkayey inuu yahay political speech ama hadal siyaasadeed oo waxyaabo fara badan lagu dejinayo maxaan ku rahdaayey marka taasuna waxa weeye de waa wax arrin wanaagsan oo siyaasadda lafteeda waxay tahay marba in markaa wix markaa taagan qaabkii lagu dejin lahaa iyo qaabka ugu wanaagsan loo mari lahaa in markaa laga hadlo ra'yigii hadna markaa sii wato aan kasii dhiibto waxa weeyaan marka aan qiyaaso ama aan qiimeyn ku sameeyo xaaladda soomaaliya ay ku jirto waxaan u arkaa doorasho inaysan dhacayna waqtigan maanta ah marka kuwa caalamkaynu ka midna caalamka waxbaa ka taagan mar labaadka waxa weeyaan maxaa ku soomaaliya waxbaa usii gaara ama ha noqoto xagga nabadgelya internal maxaan ku rahdaayey gudaha xagga nabadgelyada gudaha ah ama ha noqoto xagga dhaqaale ha noqoto ama ha noqoto xagga situation hadda lagu jira ee covid 19 ama xaaladaha adduunka la soo dirsay waxyaabahaasoo dhan markay noqoto iyo marka loo eego hadda ka hor hadalkii iyo warqadii uu ku horsaxay madaxweynuhu baarlamaanka hortiisa ee hadda ka hor uu yidhi waxaa waddanka waxaa ka dhacaysa doorasho ah hal cod iyo hal qof one man one vote taas oo maxaan ku rahdaay markaa sidaa loo dhigo oo mar hadduu saxayna ay tahay final decisionka ugu dambeeye ay tahay waxaan u arkaa taasuna inaysan suuroobayn ra-iisul wasaaruhuna hadalkiisu uu ahaa hadal maxaan ku rahdaay political speecher aadna waan usoo dhaweynayaa ra'yigana waxa weeye doorasho ma dhacayso waa dowladdu waxay u baahan tahay in la siiyo waqti ay ku shaqayso wadankana xaalad situationkana isu bedelo dhaqaalaha kor loo soo qaado qaabkii loo qaabkii hore qaabab ka duwana wadanka loo diyaar sidii horeba loo saxay dadka maxaa ku ahdaa maslaxadda wadanka waxa ayaa farba iyagoo ilaalinaya inay xaaladda dejiyaan laakiin ra'yiga waxa weeye qof kasta oo xalaalo qalbiga saliimka ka shaqeeya soomaaliya wuxuu arkaa doorasho inaysan hadda dhici karin xaalado fara badan oo lagu jira aawadeed